marka ugu horeysa kantaroolka garowe minan u jirta saddex saddex kilomitr iyo saddex boqol oo mitir u jirta ayaa xadka gobolka sool u jira magaalada garowe kantaroolkii saddexda kilomitr iyo saddexda boqol ee mitir u jiray xadka gobolka sool waa lasoo raray laba iyo toban kilomitr ayaa xadka gobolka sool loo soo galay magaalo buuro wada la yidhaahdo meel afar kilomitr oo keliya u jirta ayaa la keenay arkaantarool arkaa kaantarool waxaa soo dhigay halkaa doomiyaha gobolka in la yidhaahdo cumar farawey oo uu adeer u yahay adeer runa uu u yahay madaxweynihii hore oo puntland cabdiraxmaan faroole hawshaas waxaa ka dambeeya madaxweynihii hore oo faroole cabdiraxmaan faroole iyo wasiirka amniga ninka adeer u qaabilsan puntland oo cabdi cali karjab la yidhaahdo iyo wiilka uu faroole adeerka u yahay oo guddoomiyaha gobolka nugaal ah intaasaasay u abaabulan tahay waana dhulballaar iyo xadgudub iyo fidma raali sida laga warkabo puntland dhowaan shirkii soomaalida loogu qabtay magaalada muqdisho iyo kismaayo iyo wadanka turkigana dee waa la ogaayo waatay diideen oo yidhaahdeen madaxweynahooda uu diiday mawduucaas waa arrin kale bal marka sool haddii laba iyo toban kilomitr gudaha loo soo geliyo xuduudka garawe adinka qaatumo maxaad ku doodaysaa adeerow bacaliyow meesha lasoo galay waa gobolka sool gobolka soolna maga madaxiisu waa laascaanood waana dhulka khaatumo weeye cid arrintaa u dulqaadanaysaa may hadeerna xoogaga khaatumo xoogoodii intii badnayd waxay ku sugan yihiin meel uun saddex kilomitr oo keliya u jirta goobta la dhistay halkaasaana dagaal ka bilaabmi doona saacadaha soo socda waa war lacag oo la hubo weeye arrintaana wixii halkaa khasaaraha oo ka dhaca waxaanu la socodsiinaynaa ummadda soomaaliyeed iyo dawladda dhexe ee soomaaliya iyo inta nabada jecel ee soomaalinimada ilaalisa ayaanu la socodsiinaynaa wixii meeshaa ka xumaada oo ka dhaca inuu inay saddexdaa nin mas-uul ka yihiin iyo guud ahaan maamulka puntland kolkii hore saddex kilomitr buu kontaroolka oga jiray gobolkii sool hadda laba iyo toban kilomitr baa laga soo geliyey saddexda kilomitr maxaad oga hadli weydeen kolka hore adeerow saddexdaa kilomitr xuduudku halkaasuu ku ekaa ilaa iyo kun iyo sagaal boqol iyo dhowr iyo kontonkii xuduudka labadaa gobol halkaasuu ahaa saddex kilomitr iyo saddex boqol oo mitir ayaa xuduudku u jiray magaalada garoowe haatanna inta lasoo dhaafay baa laba iyo toban kilomitr gudaha loo soo galay gobolka sool marka annaga markii hore meeshii kantaroolkan uu yila sharci bay ahayd wax ilaa gumaysigii ku sinaabay gaaladii dhulkan joogi jirtay ku sinaabay ahayd intii ka dambaysana dawladii soomaaliya dawladii kala dambeeyey ay ku sharciyaysnayd bay ahayd wax muran iyo waxaadani kama jirin hadeeraa nimankaa oo reer garoowe arrintaas soo abaabulen arrintaana iyagaa wixii ka xumaada meeshaas iyagaa mas-uul ka noqon doona hadii ala maamulka kaatumo waayadii dambe dhinaca somaliland bay dagaal ahaan ishayeen baad u janjeerteen haddana dhinacii puntland baad soo aadeen adinku dadku waxay leeyihiin dagaal ujoogba wax wadahadala ma ogoladin miya haddii in wax tabashaa la sameeyo waryaala muddo koob iyo toban sanadood laga joogo ayaa faroole cabdiraxmaan faroole isagoo wasiirka maaliyadda uu barnaamijkan soo dhisay in magaalada garoowe afartan kilomitr oo dox kastaa la durkiyo haddee gobollo gobol kuma xadgudbi kara arrintaa berigaa waa la diiday hadeer oo jileec ku dhex jiro maamulka puntland ayaa arrintan lasoo isticmaalay war anagu dagaal ujoog ma nihin ee hargeysina iyadaa nagu soo duushay garowana iyadaa nagu soo ee anagu meel aanu ku duulay oo aanu aadnay ma jirto ee waxaanu joognaa dhulka iyagii weeye saas weeye warka cadaan waa gartay kolley hadda xiisad baa taagan labada dhinacna waa isku ciidan guranayaan wax wadahadala kolka hore ma ka fiiriseen ciidan gurashada ka hor waar wadahadal ma ogola ma ogola arrintaa ergaa loo diray odayaal baa ka hadlay waxgarad baa ka hadlay isimaa ka hadlay waxaad ka warqabtaa mudo afar bilood oo qura laga joogo bishii koob iyo tobnaad oo sanadkii laga soo gudbay magaalada qoriley la yidhaahdo oo iyaduna gobolka sool ka tirsan waxaa soo weeraray ciidamo puntland leeda dad badan baana halkaa lagu laayay dad badan baa la qaxiyey waxyeelo badan baa laga geystay meeshaas oo caruur iyo dumar xataa ay wax ku noqdeen hore ku dhintay waxaana waxaa samaynaya maamulka garoowe waa gartay adinku puntland mas-uuliin baa inkaga jira kaatumo haddii aad tihiin oo deegaanadiini u dhashay qaybna ka ah maamulkii puntland iyagu talada inaad ka talagelisaan ama wax aragtidooda aada oga biirisaan ma farteen mise ma isku dayde adeerow waxaan kuu sheegayaa ninka darooga ka shaqaysta iyo ninka hargeysa jooga kala duwana dadka imaaraadka carabta ka shaqaysta iyo sacuudiga jidda dadka me dadka ka shaqaysta nimankaasu kala duwan soomaali maaha cidna ma betelaan halkaasay ka shaqaysa nina dadkan ma u dooran nina dadka kani kama socdo dastuur lama wadaago waxba iskuma kaaya jiraan haddee gobolada s c sool sanaag iyo cayn maamulka khaatumo ayaa mas-uulkaa marka nin garoowa jooga iyo mid hargeysa jooga oo wuxuu mas-uul ka yahay aan la arag oo cid dooran oo dadkan matalin waxba waxa ayna ku fali mayso wax lagu falayaa ma jiro waa nin shaqo tegay oo uu shaqo tegay sacuudiga iyo imaaraadka aaday kala duwana